xildhibaan daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud aanu doorasho rabin halkudhigyadiisii ahaa soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah oo xasan sheekh masraxa siyaasadda kusoo fuulay haddana aysan ka muuqan waxa uu sheegay inaan soomaaliya laga qaban karin doorasho qof iyo cod ah marka xaqiiqada laga hadlayo sababo ku aadan iyadoo dowladda federaalka aanay jirin meelo badan oo ay ka taliso dalka intiisa badanna ay ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ay xitaa muqdisho la joogaan sida uu hadalka u dhigay amiin jesow oo ka mid ah mucaaradka ugu cadcad ee xasan sheekh dowlad goboleedaha heshiira iyo golihii wadasashiga hashiraha iyo soomaaliya waa heshiis iyo waxaasoo dhan meeshay ka baxeen madaxweynahaas markii doorashadiis wuxuu ku kambeyn garayay waad ogaadeen soomaaliya heshiise dunidan heshiis la ah soomaaliya col ah elatra iyo etoobiya iyo masar aan rabnaa inaan soomaaliya isigu keenno ay ku dhex dagaalamaan heshiis maana aan la lahay marka madaxweynaha isagaa la weydiinayaa si ay uusan qabanayso dowlad goboleedyada waxay rabaan iyaga xildhibaananka inay iga soo saartaan xasan sheekhne doorashaba ma rabo doorashada qof iyo codka intee laga qabana dhulka shabaabaa haysta dalkeenna bar iyo beerowle beertii bartiiba shabaabaa haysta dhulkay ku noolaayeen xamartan tan ah ayaa shabaabna la joogaan intee lagu qabanaa xaggee lagu qabanaa doorashada waxaa isa soo taraya xubnaha ka tirsan dowladda federaalka ee sheegaya inaan doorasho laga qaban karin dalka dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre sheegay inaan doorasho la qaban karin isagoo intaasi ku daray inay horay doorashooyinkii u dhacay isku laayeen islamarkaana jiritaanka dowladda federaalka uu halis galay dowladda federaalka ayaa haatan maraysa marxalad kala guur ah oo midba midka kala eedeynaya iyadoo dhanka kalena uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo maamul goboleedyada uu shisheeyuhu ka dhisay dalka soomaaliya waxaana tusaale cad loo soo qaadan karaa maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland kuwaasoo ka dhawaajiyey inay gebi ahaanba xiriirka u jareen dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh